kulanti wacan subax wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka subaxnimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah ciidamada duufaan ee nisa oo howlgal ka sameeyey degmada kaaraan kusoo qabqabtay ciyaal weero banaanbax lagu taageerayey ciidamada s s c oo ka dhacay buuhoodle warbixin ku saabsan tuulada muuri oo kasoo kabanaysa aafooyinkii dagaalada qabaa'ilada oo guryo badan lagu guday wasaaradda caafimaadka puntland oo qardho ka daahfurtay olole ku saabsan ka hortaga cudurka duumada iyo maayar magaalo iyo qandaraaslayaal lagu xihay dalka turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin toddobiiy labaatanka bisha februaayo sannada labada kun saddexiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran ciidamada duufaan ee nisa oo xalay howlgal ka sameeyey degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa soo qabqabtay ciyaal weero la rumaysan yahay inay mar kale soo laba kacleeyeen faadumo cabduqaadir xasan ayaa warkan sii dhammaystiraysa
dib ayay usoo laba kacleeyeen ciyaal weerada kuwaasoo hay-adaha ammaanaba kol hore ay ku tilmaameen in ciyaal weeradu ay qayb ka yihiin shakhsiyaadka lidiga ku ah ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho degmooyin qaar oo ka mid ah gobolka banaadir ayay aad ugu badan yihiin oo ay qayb ka tahay degmadan kaaraan oo ka mid ah todobiiyotobanka degmo ee gobolka banaadir oo xilliga tan aan ka soo warramayo haddaba ciidamada duufaan oo ka tirsan nisa howlgal qaasa ayay ka sameeyeen degmadan karaan waxayna bartilmaameedsanayeen guryaha ku yaala degmadan oo inta badan loogu soo sheegay inay gabaad ka dhigtaan ciyaalka weerada waxa ay sidoo kale ciidamada duufaan ay kaashadeen ciidamada booliiska ee saldhigga degmada karaan iyo sidoo kale taliyaha nabadsugidda degmada karaan waxaana ciidamada duufaan howlgalka ay caawa ka sameeyeen degmada karaan horjoog u ahaa taliyaha howlgallada gobolka banaadir ciidamada duufaan luqmaan karkar waxaana inta badan ciyaal weerada hay-adaha ammaanku ay sheegeen inay aad u joogteen doonaan howlgallada ay ka sameynayaan magaalada caasimadda ee muqdisho si loo yareeya ayay yidhaahdeen amnidarrada magaalada muqdisho ay ku wadaan ciyaalkaasi weerada sidoo kale ciidamadu waxa ay howlgallo ka sameeyeen waddooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho waxa ay baarayeen gawaarida kala duwan ee isticmaasho waddooyinkaasi sida gadiidka bi'elada iyo mootooyinka bajaajka ah dhallinyarada markaasi saaran gaadiidka iyo mootooyinka ayaa mid mid loo baarayey howlgalka waxa uu ahaa mid saacado badan qaatay waxayna ciidamada guud ahaan ay lug ku soo mareen waxyaha ay ka kooban tahay degmada kaaraan oo soo xigta dhinaca qaybta bari sidoo kale dhowr dhallinyaro ayaa howlgalka lagu soo qabtay oo hay-adaha ammaanka ku tilmaameen inay qayb ka yihiin ciyaalka weerada islamarkaana taliska saldhigga kaaraan ayaa lagu soo xiray waxaana ay sheegeen in baaritaanna ay ku samaynayaan muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallada ciidamada ammaanka ay ka wadeen magaalada caasimadda ee muqdisho ayay ku tilmaameen inay tahay mid ay kaga hortegayaan shakhsiyaadka lidigo ku ah ammaanka dalka sida ciyaal weerarada al-shabaab iyo waxyaabaha ammaanka duuriya ciidamada duufaan ee hay-adda nabadsugidda qaranka ayaa howlgalladan ku tilmaamay inuu yahay mid ay ku bartilmaameedsanayaan goobaha fadhiyada u ah ciyaal weerada mararka qaar waxa ay ciyaalkaasi ku hubaysan yihiin baangada tuureeyo kuwaasoo xiliyada qaar ay shacabka ku dhibaateeyaan inta badanna waxay sameeyaan tuuriyo taliyaha nabadsugidda gobolka banaadir muxudiin warbaac dhankiisa waxa uu kal hore tilmaamay inay sii laba jibaarayaan kaalinta kaga aadan sugidda ammaanka guud ee magaalada caasimadda ee muqdisho sidoo kale sameynta howlgalkan caawa ayaa la xiriiray sugidda amniga guud ee dalka faadumo cabduqaadir adahay tviga dalsan muqdisho
banaanbax lagu taageerayay ciidamada difaaca deegaanka ee s s c ayaa ka dhacay magaalada buuhoodle najmo maxamed salaad ayaa warkan kasoo dirtay magaalada buuhoodle maanta waxaa ka dhacay banaanbax lagu taageeraya guusha ay gaanay ciidamada s a c gebi ahaanba magaalada laascaanood ayaa waxaa gacanta ku haya amnigeeda ciidamada s a c waa kuwan bulshada buuhoodle oo ka hadlay waxaanuu dabaaldagaynaa ciid bay noo tahay ciid bay noo tahay ragga iyaga dhintay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ee noo shahiiday iyo kuwa dhiigbaxaya inaannu taageeradayada tusno caaduunweynaha waxaannu u dhimanaynaa calankaa soomaaliyeed inuu yahay inaanan argagixiso ahayn annagoo ah hooyooyinkii gobolka sool ka qaxay ee maatadoodii la dooxay ee wiilashoodu u dhinteen ee u dhiigbaxeen ee weli daadsan yihiin waxaannu adduunweynaha u sheegaynaa waxaannu u dhimannay inuu yahay midnimo soomaaliyeed soomaaliinteeda kale waxaannu ka doonaynaa inayna taageeraan oo calanka buluuggaa nagu taageeraan u soo baxnay dabaaldeg maadaamay guulaysteen dadkii dhulmaanta ee dagaalamaya magacyo kastaba halaadeene waxaan rabaa inaan ummadda markhaatiya looga dhigo soomaaliyeed waxaa lagu dhimanaya horta waa calankaa deegaanna laga qaaday ma jiro dadna laga laayeenee weligaya waa ka aarsan jirray ilaa ingiriis ilaa axmed gure horta waxaanu dagaalamana ilaa talyaani waa calankaa waxaannu ummadda soomaaliyeed ka rabna noo hiiliya malihin laakiin in lagu taageero waxaannu u dagaalamaynaa waa kala goynta soomaaliya waxaanahay waxaa lagu baraarugaycuraadankeela inaan ahay biriishkii waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo cid kastooo ka qayb qaadatay halganka gobollada e c c ka socda waxaan ku dhiirigelinayaa war wax yar baa hadhay ciidankana waxaan leeyahay yaanna laga qaadin waxaannu la hadhaynaa waxa ay wataan waxaannu la hadhnay mooyaane dagaalla waannu naqaannaa muusena waxaan leeyahay annaga waadna midaysay madaxweyne dhulbaanta mideeyey baa tahay waxaan leeyahay dhibaatada sii kordhi si aannu weliba u midowno dhib kastana ummaddana way u tababaran tahay wax kasta oo tallaabaad qaadana waa lagula fahmay khaasatan magaalo madaxda laascaanood waxa weeye waddankii waad og tihiin laascaanood waa dhaawac waana dhiigbaxaysaa halkan dadka maanta aad taagan tihiin waxa loo yimid waxa weeyaan inaad shucuurtiinna muujisaan qofba meel buu hawsha kaga jiraa waryaadha ma soomaalilan baynu nahay ma soomaalilan baynu nahay dalka yaale s c dalka yaale dalka yaale ma argagixisaynu nahay dalka yaale dadka yaale dalka yaale ma argagixisaa tihiin halkaa wixii maraya ayaa afkaaga la geliyaa wixii aad liqi kartaa la calaaliyaa annagu dhagax baanu nahay dhagaxna lama calaaliyo lamana liqo sow sidaa maaha codkiinnu sow sidaa maaha maaseejkaad daraysaan warbale dheeqo yeelayayo yeelayayoye muuse biixi waa been waxaad sheegiyo boto warbuu hoodle aniga dego beec laguma raadsho oo taariikhda beebaha ku qoran lagama baydhayo haddii aad u boholyow haddii aad u soo baahato aad u boholyowdo baas baa ku leefayay iyo ololka baruda iminkana dantan leeyahan ku dulmarayaye wiilal baa ku gardi ahayoo lagu gardaadshaye abbahood raggaad gowracdaasoo gilgiilanaya wargeesaha ragbaa waa qaar ka mid ah banaanbaxayaasha ka dhacay waa banaanbaxayaasha magaalada boohodle kaasoo lagu taageerayay ciidamada s s c halkan waa dalsan warka subaxnimo ayaad dhageysanaysaan haatan gobolka shabeellaha hoose tuulada muuri ee gobolka shabeellaha hoose ayaa kasoo kabanaysa aafooyinkii dagaaladii qabaa-ilada oo guryo badan lagu gubayay ibraahim mayow ayaa warkan waa warbixintan kasoo diray shabeellaha hoose
maanta iyo mar kale waxaa idinkaga soo hadlayaa tuulada muuri oo ka tirsan deegaanka lambar konton ee degmada awdhegle ee gobolka shabeellada hoose muuri waxa ay ka soo kabanaysaa aafooyinkii ugu badnaa ee ka dhashay dagaaladii halkan ka dhacay guryihii ugu badnaa ee deegaankan ayaa sannado ka hor la gubay dadkii ugu badnaana waa ay ka barakaceen sannado kadib deegaanka ayaa hadda ku soo laabanaya jibi caadi ah guryihii la gubay waxaa beddelaya guryo cusub oo hadda dhismo uu ku socdo maamulka deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose ayaa juhdi ku bixinaya dib u soo nooleynta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada tuulada muuri muddo ku dhow toddobaad halkan waxaa ka socday howlgal lagu furayo dhammaan waddooyinka xirmay waxaana maanta halkan kormeer ku yimid guddoomiyaha maamulka deegaanka lambar konton uu wehelinayo ku-xigeenkiisii koowaad iyo taliyaha ciidanka deegaanka waxa ayna kormeereen dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay deegaanka muuri sidoo kale waxaay la sheekaysteen dadka ku ganacsadaa xareeraha laamiga oo u baahan in loo dhiso howl ay ku ganacsadaan qaar ka mid ah hooyooyinka iibiya qudaarta ayaa inooga warramay xaaladda haysata muuriyaa joognaa baldoosaan oo imaada mugooqashinka waanaa kuusaalo laakiinse araxa wax kugadoona aan joognaa mool nool dhisaa rabnaa oo meel hoos oo ah wax kugadan ganacsigaanyi walax dad waanu jooga waxna waanag maqan yihin wili laakiin waa isku fadhina xaafadaanyi waa beledkaanyi waa inta uu tageena waxyar dadoo beerley oo markii arax dhacdana abaar ahoo markii kaleento kastoo dhaqaaq leelan wax gadahayle wax kugadanaa wax kaleento waa kasaanoon ugu yaalabe wax ay wax kugataane balaayihiin dadka hool oo wax kuganacsanna nool dhiso masaakiinane oo wax nool siiyo dadka markii wax la siile wax mana gadahayo naftarkiis ganacsigaan muuria joognaa baldooska waa noo imaada khashiinka waa naga haahi waana ku maxadsangnaa hadda waxaa rabnaa inaa hool noo sameeyo aa rabnaa hool oo aadoo qudaar ku gadan aa rabnaa inaa noo sameeyo ganacsigaan beeraleya nahay unaka dadka haddii waa heystaan wax waa gataa haddii waa haysanana maxay gada karaan inaa hool noo dhiso
ugu dambeyn guddoomiyaha maamulka deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose maxamed maxmuud ayaa faahfaahiyey xaaladda dhabtaha ee ka jirta halkan iyo hawsha a halkan ka fuliyeen shaqooyinkaas waxa ugu weyn oo laga lahaayeen waxay ahaayeen in wadooyinka laisku furo muuri ilaa lambar konton ee isku muuqdaan muuri ilaa buushkina a kusii darna haddana qaybta labaad runtii waxaan aad ugu rajo weynahay laga bilaabo muuri ilaa lambar lixdan inaan lagu arkin wax caligaroob ah iyo jid xiran iyo jid cariiriya inaan lagu arkin oo wadada cabirkeeda si fiican loo saxo xaafadaheeda in la saxo hadda almuhiim waa soo dhex wareegnay sida baldoosarada ee shaqada ay u qabteen waana soo aragnay ummaddiina waa la wadaagi doonaa waxaa kaloo dhiman hadda laba maalmood nasiini ku jiraan baldoosada kadibna haddana shaqada mar kale waa bilaabane xaafadihii yaa aad geedaha loogu xaaqay wadooyinka xaafadahan bixine waxaa sidoo kale la bixiyey wadadan dheer ee xiriirisa lambar konton iyo muuri oo laami labada dhinac ee geedaha caligaroobka oo aad u saameeyey tuulada runtii aadaa ula dagaalanay waana ka cirib tirnay almuhiim bulshada degan muuri waxaa baaq u jeedinaa inta maqan iyo inta joogto meel allaala meeshii baldoosarada ee mareen in si degdeg ee lagu dhiso muddo toddoba maalmood gudahooda hadda awaamirta maamulka in la qaataan u jeednaa markhaati ka nahe sida dhismaha ay u bilaawdeen iyo sida shaqada ay u socoto runtii inta dhimanna in hadda meediyaha u marino oo oo dhulalkii iyo meelihii baldoosarada la xaaqi in si degdegya lagu dhiso ummadda waa tabar yartahay wax ma hayaan laakiin wax un in bilow fiican la sameeyo si dhammaystir fiican loo helo waa ku qanacsannahay anaga daruufo badan inaan ugu shaqeyno ayadoo jiraan bulshadeen in daruufo badan aan ugu dhex shaqeyno waayo waqtiga lagu jiraa ognahe kuleelka lagu jirin waa ognahe almuhiim shaqadan way sii socdoontaa ilaa lambar kontonaana astaanteeda udubdhexaadna u ah lambar kontonaa laga sii bilaabi doonaa haddina waxaa lasii gaarsi doonaa ilaa lambar lixdan iyo tuulooyinka hoos yimaada runtii waxaa halkaan aad ugu mahad celinaynaa maamulka gobolka shabeellaha hoose oo runtii ahmiyad gaar iska saaray in gobolka shabeellada hoose shaqooyin badan laga qabto gaar ahaan deegaanada aynu anaga mas-uulka ka nahay degmooyinka kale ee deegaanada kale shaqooyinka laga qabanayo ayadan in qayb ay ka noqoto oo oo aad hadda markhaati ka tihiin bilowgeeda oo muuri ilaa lambar lixdan in mashaariicyo fara badan guddoomiyaha uu keeni doono laga hirgeli doono deegaanka lambar konton runtii hadda waxaa meel fiican noo maraya shaqooyinkan baldoosarada iyo dibudhiska magaalada runtii ceelal ayagana bilow fiican waa heesanaa oo maalintii dhammaystirmaanaan bulshada usoo bandhigi doonaa wax walbaba oo baahiyaha bulshada ee anaga waa hadafkeeda in baahidaas la daboolo eh waa wax aan ku shaqaynoon iyo waa wax aan ku jirno balse bulshada aysan degdegine natiijada guusha markii la gaaraa usoo bandhigi doonaa wax allaale wixii la qabtay
waryahayga ibraahim mayow warbixintiisa waxay ugu dambeysay warka subaxnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda dalsan xarunteeda muqdisho ciddii ay wararkeenu sheegaan isagoo maqal iyo qoraal ah waxay dib nooga daalacan karaan bartan internetka ku leenahay radio dalsan com
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel